Wargeys ka soo baxa dalka Itoobiya ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ay la wareegi doonaan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta Al-shabaab horumaro ballaaran ka waday qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa arrintaasi warbixin ka qoray wargeyska Addis Standard oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa dalka Itoobiya. Warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ay iminka ka soo guurayso nidaamka jabhadeynta ayna u diriiragonayso nidaamka dowladeed isagoo xusay in mujaahidiintu ku tallaabsadeen horumaro ballaaran lana wareegeen magaalooyin istiraatiiji ah iminkana ay kulaalayaan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya. Dowladda uu hogaamiye Xasan Sheekh oo uu wargeysku ku tilmaamay mid taag daran ayuu sheegay inay awooddeedii sii wiiqmayso ayna wajahayso burbur waxa uuna intaa ku daray in waxa loogu yeero beesha caalamka ay sheedda ka daawanayaan waxa ku dhacaya dowladda federaalka maamulada ka jira Soomaaliya ayuu sheegay inay yihiin kuwa aan ka warhayn duufaanta ku soo wajahan taas oo uu ku sifeeyey mid aan la iska indhatiri karin Soomaaliyana laga dareemayo ifafaalo isbeddel maamul muuqda waxay sugeen ammaanka dhammaan magaalooyinka ay la wareegeen waxayna ka fulinayaan shareecada Islaamka iyagoo haatanna u dhiil qaatay dhanka magaalada Muqdisho oo ay doonayaan inay ka dhisaan dowlad Islaami ah ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday wargeyska Addis Standard oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka Itoobiya dalalka reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska ayay warbixintu sheegtay inay walwal badan ka qabaan awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta Al-shabaab halka Turkiga iyo Qatarna ay joojiyeen duulimaadyadii diyaaradahooda ay tegi jireen Muqdisho kuwaas oo arkaya ayuu yiri waxa ay madaxda Villa Soomaaliya diidan yihiin inay qirtaan waxa uu sidoo kale wargeysku xusay inuu fashil ku soo dhamaaday safarkii uu Abay Axmed ku yimid magaalada Muqdisho kaas oo ay xabashidu ku waday inuu noqdo guul taariikhi ah oo u soo hoyata dadka Itoobiyaanka ah kadib markii xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ay madaafiic ku garaacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xiligaas oo uu ka soo degayay ra'iisul wasaaraha dowladda xabashida Itoobiya tan ayuuna wargeysku ku sifeeyey inay banaanka soo dhigtay dabacsanida amni ee ku habsatay dowladda federaalka waxyaabaha uu wargeysku u daliilsanayo awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah isku daygii dil oo maalmo ka hor si dirqi ah uga badbaadiyay Xasan Sheekh kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ay ku beegsadeen afaafka hore ee madaxtooyada iyadoo taasi ay barbar socoto tabardarri iyo walwal haysta madaxda dowladda federaalka qeybaha dambe ee warbixintiisa ayuu wargeyska Addis Standard kusoo gabagabeeyey su'aalo tooshku ku ifinaya fashilka haysta Xasan Sheekh iyo nidaamkiisa waxa uuna yiri haddii caasimadda Soomaaliya ay xitaa ilaalin karin ammaanka madaxtooyada iyo madaxweynayaasha soo booqda sidee ayay isku ilaalin kartaa